gudoomiye ku-xigeenka degmada cadaado ee gobolka galgaduud cabdixakiin maxamed cali shilin ayaa daah furay mashruuca daryeelkaasi oo bulshada lagu qabanayo adeegyo ay ka mid yihiin nafaqeynta wacyigelinta iyo ka hortagga khataraha caafimaad darada mashruucan oo waxtar u leh bulshada ayaa laga fulinayaa degmada cadaado ee gobolka galgaduud iyo deegaanada hoos yimaada iyadoo bulshada loo soo dhaweynayo xarumaha caafimaadka iyo goobaha nafaqeynta cabdixakiin maxamed cali shilin gudoomiye ku-xigeenka degmada cadaado ayaa ka hadlaya mashruucan muhiimadda uu u leeyahay bulshada degmada cadaado
ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad iskale faaniyan waxaan rabnaa inaan u mahad celino hay-adda s w c oo adinkuna aa u taqaanaan xaawa taako qaybo ka mida loo yaqaano oo noo keentay mashruucan saaka aan u fadhino halkan waxaan rabnaa inaan maanta ka daahfurno mashruuc weyn oo wax badan ka saacidi doona deegaanka oo caafimaadku uu ugu wen yahay oo aada u ballaaran oo soconaya muddo labaatan iyo laba bilood oo soconaya ayaan ka daafuraynaa meeshaan mashruucan waxaa shaqaalihiisii la qaatay horaantii bishii lasoo dhaafay deegaanka runtii wuxuu kusoo kordhiyey shaqaalo badan haddana waxaan u fadhinaa dadka in loo faahfaahiyo la baro mashruucu sida u shaqaynayo dadka in la fahamsiiyo sida mashruuc u shaqaynayo mashruucan waa mashruuc weyn oo caafimaad wuxuu ka qabsoomayaa magaalada toonka magaalada tuulooyin fara badan oo deegaanka hoos taga qaybo badan oo caafimaadka u shaqaynaya waxaa ka mid ah qaybihii nafaqadarrada ayaa ku jira daaweyntii ayaa ku jirta waxaa ku jirta wacyigelintii meelo xarumo caafimaadaha ku jira m c h ga ku jira mashruuca marka mashruuc aad u ballaaran waayo waxaan rabnaa inaan uga mahad celino s w c iyo qolada fanka siinayso ker intaba wasaaradda caafimaadka brogramka qaybka ahayd iyadana waa u mahad celinaynaa waxaan rabnaa inaad ka qayb qaadataan fahamkiisa iyo dood cilmiyeedkiisa dadkana aad ku wacyigelisaan habka u shaqaynayo marka deegaanka waxaa ka socda mashaariic fara badan oo hay-ado kala duwan iyo wasaarado kala duwan ay deegaanka ka wadaan kan muhiimad gaaruhu noo leeyahay mahadcelin ballaaran ayaan u siinaynaa qof kastoo kasoo wada shaqeeyey qof kastoo kasoo shaqeeyey waxaan rabnaa adinkuna inaad ka faa'iidaysataan casharada laydin siinaayo wacdka wax mashruucan oo fulintiisa ay iska kaashanayaan maamulka degmada cadaado iyo hay-adaha ka shaqeeya iyo hay-ado dhowr ah ayaa ka shaqeynaya sidii bulshada loogaha qabtiri lahaa adeegyada nafaqeynta wacyigelinta iyo sidoo kale ka hortagga khataraha caafimaad darro ee soo wajihi kara bulshooyinka ku nool deegaanadaasi